في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق والله يرزق من يشاء بغير حساب أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين جديد سقط بيان آداب المساجد آدابت مساجدك waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala للشيخ عبد الرزاق الألباني حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى waxa aynu fadhigan aynu isugu nimi ee aynu fadhino masjid alimaaraat fii muxaafadati gabiiley sidaynu ku ballannay in sha allahu tacaala waxaynu kelmad iska odhan doonnaa kooban aadaabta masaajidka masaajiddu waa guryihii ilaahay ilaahay baana iska leh tabaaraka wa tacaala قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مساجد الله إسكاله عد كلا إلهي كل عابدننا سبحانه وتعالى وأنا قريه إلهي والنبي صلى الله عليه وسلم وحأو يري أن إن المساجد بيوت الله إن المساجد بيوت الله في الأرض وإنه لحق على الله an yukrima man zaarahu fiiha masaajidadu waa guryihii ilaahay uu dhulka ku lahaa allana wuxuu isku waajibiyey oo xaq shay maaragtay haabita iskaga dhigay inuu maamuuso cid allayaala ciddii masaajidda booqasho ugu timaada ee cibaado u soo aada xadiiska imaam albayhaqi baa wariyey fii kitaabihi ashucab can camr bni maymuun alawdi masaajiddu waa axabu lbiqaaci ila allah goobta ilaahay ugu jecel yahay weeyaan goobaha uu abuuray sida xadiiskii abi hurayra fii saxiixi muslim أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه النبي يري أحب البلاد إلى الله مساجدها بلادد الله وحوق علي هاي مساجده وأبغض البلاد إلى الله قوبها إلهي وحوق نعب هاي أسواقها suuqyada ilaahay buu nacbiye tabaaraka wa tacaala waayo waa waa amaakin alkhafla meelaha dadku ay khafladaysan yihiin shaydaankuna calankiisa ka muto ee uu dadka maaragtay ku lumiyo ee dhaarta iyo laqwiga iyo hadalka beenta ah iyo baatilka iyo buyuucda muxaramka ah wax badan macaasi badan ay ka dhacdo welibaa nebiga sala allahu calayh wasalam nin baa u yimi oo ku yidhi yaa rasuula allah ayu lbilaadi ayu lbuldaani axabu ila allah bilaadada keeba alla ugu jecel yahay wa ayu lbuldaani abqadu ila allah keebaas alla ugu necab yahay markaasaa nebigu ku yidhi laa adri xataa as'ala jibriil calayhi salaam ma garanayo ilaa aan jibriil weydiiyo arrinkii jibriil buu u sheegay jibriilna wuxuu yidhi ma garanayo ilaa aan rabbigay weydiiyo dabadeetana ilaahay baa u warramay jibriil ina axaba albiqaaci ila allahi almasaajid wa abqadu albiqaaci ila allahi alaswaaq ilaahay wuxuu ugu jecel yahay buqcadaha aan buqcadda masjidka ku taallo waxaana alla ugu necab yahay suuqyada waxaa ka mid ah khasaa'ista ama waxyaalaha ummadda nebi moxamed lagu gaar yeelay in dhulka oo dhan looga dhigay masaajid ilaa meelo mucayana oo laga soo reebay mooyaane waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam sheegay in la siiyey shan arrimood oo ummadihii hore laga qadiyoy aan la siinin waxaana ka mid ah wa jucilat liya alardu kullaha masjidan wa tahuuran arlada dhammaanteed waxaa layga dhigay meelaan ku cibaadaysan karo oo aan ku tukan karo meelaan ku dahaaro qaadan karo ayaa dhammaan arlada la iga dhigay xadiiskaasi bukhaari muslim ku yaalla min xadiidi jaabir marka khasaa'istaas ama arrintaa la yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam uu sheegay ee uu yidhi shan arrimood baa laysiiyey ummadihii hore aan la siinin culimmaduna ay yidhaahdeen ummaddan ayay khaas ku tahay laba siyaaboodba waa lagu fasiraa si waxaa ku fasiray alqaadi ciyaad caalimka weyn min culamaa ilmaalikiya ka mid ah kitaabkiisa la yidhaahdo ikmaal lmuclim oo wuxuu yidhi ina man kaana qablahu min alambiyaa ambiyadii nebiga ka horreysay kaanuu laa yusalluun ila fii ma ayqanuu tahaaratahu min alardi meel ay dhulka hubaan inay daahir tahay ayuunbay ku cibaadaysan jireen ummaddeennan marka waxa lagu gaar yeelay nebigeenna iyo ummaddiisa waxaa gaar loo siiyey bijawaasi asalaati cala alardi ilaa maa tuyuqinat najaasatuhu minha in ay ku tukan karaan dhammaan dhulka oo dhan ilaa wax la hubo inay nijaas tahay mooyaane taas waa tafsiir la yidhi takhaaska ku taha ummadda ummaddan takhaaska kuwii waxa weeyaan inay dhammaan dhulka oo dhan ku tukan karaan allaahumma ilaa meel ay hubaan inay najaas tahay mooyaane culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen takhaaska ummaddan ku ahy waxa weeye sida uu imaamu albaqawi kitaabkiisa layaa sharxu sunna ku fasiray araada ana ahla alkitaab maa ubiixat lahum asalaa ilaa fii biyacihim wa kanaa'isihim ummadihii naga horreeyey ee la siiyey kitaabka la siiyey ee ahlu kitaabka ahaa kitaab loo soo dejiyey sida ummat alyahuud iyo ummat anasaara labadaa qolo salaadu kamay ansixi jirinin ilaa in ay ku tukadaan goobaha khaaska ah ee cibaadada ay u dhisteen ee kaniisadaha iyo macbadada taas oo qur un bay salaadu kaga ansixi jirtay wa abaaxa allahu caza wajala lihadi lummati asalaata xaydu kaanuu ummaddanna ilaahay wuxuu tabaaraka wa tacaalaa mubaax uga dhigay inay salaadda ay ku tukan karaan meel allayaala meeshii ay salaadda ku qabsato iyada oo allah tabaaraka wa tacaalaa uu sidaa u sharciyeeyey takhfiifan calayhim wa taysiiran fudaydin allah tabaaraka watacaala uu u fudaydiyey ummadda nebi maxamed alxaafid ibnu xajar wuxuu idhahdaa qowlkan dambe ayaa raajixa waxaana u daliil ah riwaayo kale ayaa waxay sheegaysaa wa kaana man qablii inamaa kaanuu yusalluuna fii kanaa'isihim dadkii iga horreeyey baa nebigu yidhi waxay ku tukan jireen oo qura kiniisadahooda marka wuxuu yidhi wahaada nasun fii mowdici nisaac meeshii laysku hayay ee ah ummaddan khisiisada ama arrinta lagu gaar yeelay ma taasa mise taa tan dambe inay rajaxantahay naskaas ayaa sheegay marka masaajiddaas ilaah baa fasaxay in lagu cibaadaysto oo la kor yeelo oo la dhiso oo la camiro sida ilaahayba qur-aankiisa ku sheegay fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabaxu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaarat walaa baycun can dikri illaah waiqaami asalaa waiitaa'i azakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluub walabsaar fii suurati nuur baa ilaahay tabaaraka wa tacala ku sheegay ilaahay waxa uu inoo sheegay inuu guryo guryihiisa ka mid ah uu alla fasaxay in la kor yeelo oo isaga lagu dhex xuso wuxuu yidhaahdaa asheykh cabdiraxmaan ibnu naasir assicdi marka uu aayadda fasiraayo waxaa loo jeedaa an turfaca wayudkara fiiha smu axkaamtii masaajidda oo dhan baa labadaa erey soo gudagelaya buu yidhi markii la yidhi an turfac waxaa soo gudagelaya rafcigaas in la dhiso in la nadiifiyo in la xaadho oo nijaasta iyo wasakhda oo dhan laga ilaaliyo in laga ilaaliyo dadka majaaniinta waalan in caruurta yaryar ee aan nijaasta iska ilaalin laga ilaaliyo in kufaarta laga ilaaliyo inay soo galaan in laqwiga laga ilaaliyo iyo hadalka aan macnaha lahayn in codka lagu dhex dallaco la yska ilaaliyo ilaahay dikrigiisa waxaan ahayn lagu dhex dallaco ayaa dhammaanteed soo gudagelaya buuri wayudkara fii hasmuna waxaa soo gudagelaya in salaadihii lagu dhex oogo faral iyo sunnaba in qur-aanka lagu akhriyo in lagu tasbiixsado in noocyadii kala duwanaa ee cibaadaadka ee dikriga iyo cilmiga in lagu barto dadkiina lagu baro in lagu itikaafo iyo dhammaan cibaadaadka kale loo sharciyeeyey in lagu dhex sameeyo sida jamicii iyo jamaacaadkii iyo jumcadii in lagula yimaado maadaama haddaba masaajidka ama masaajidda la isfaray in la camiro oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sheegay cidda masaajiddiisa camiraysa inay tahay dadka ahlul iimaanka ah waxaan jeclaystay anoo taa ka amba qaadaya in aadaab xoogaayo kooban inagoo si kooban u sheegayna oo laga rabo dadka cibaadada u imanaya masaajidda inay isku qurxiyaan oo laga helo oo ay aadaabta noocaas ah waxa weeyaan ay ka muuqato aadaabtaasoo u qaybsamaysa laba qaybood inta ay debadda ka joogaan aadaab ay la imanayaan iyo inta ay daakhilka masaajidka joogaan aadaab ay la imanayaan aadaabtaasoo isugu jirta wax ma'muuraadoo la faraayo iyo waxyaalo manhiyaadoo laga reebaayo marka aadaabtaa waxaa ka mid ah kow waxaa la ina faray masaajidda inaynu dhisno ayaa layna faray waxaa la ina faray inaynu dhisno nabigu sala allahu calayh wasalam waxa ay ka warisay caaisha radia allahu tacaala canha inay tiri amara rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bibinaa'i almasaajidi fi dduur wa an tunadaf wa tutayab rasuulku wuxuu amar ku bixiyey masaajidda in laga dhiso fi duur ereygaa duur waa jamcu daar dhowr macnoba waa lagu fasiray macnayaasha caankaa ee ruwaadda qaar xadiiska wariyey ku fasireen waxaa ka mid ah fi duuri ay fi lqabaa'il qabaa'ilku dhulka ay degaan alaxyaa asakaniya xaafadaha ay reeruhu degan yihiin in masaajidda laga dhex dhiso ayaa nebigu amar ku bixiyey culamada qaarkoodna waxay ku fasiraan guryaha aynu leenahay in masaajidda laga dhex dhiso oo qofku gurigiisa uu samaysto meel uu si gaara ugu cibaadaysto oo sunnayaasha ku tukado saxaabaduna way samayn jireen nabiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu sheegay afdalu salaati almari fii beytihi ila almaktuuba qofka salaadiisa ta u fadliga badan waa inuu gurigiisa ku tukado marka faralka laga yimaado waxaa jira kutub laga qoray oo khaas ah asalaatu fi lbuyuut salaada sunnayaasha guryaha lagu tukanaayo taas oo axkaam gaara leh waxaa weeye dumarkii dee waajib kuma aha inay jamaacada yimaadaan marka waa inay ku tukadaan guryihii marka qofku hadduu gurigiisa meel mucayana ka calaamadsado ama qol ka mid ah ka dhigo masjid qofkii guriga dhexdiisa doonaya inuu sunnaysto uu ku tukado fa hada fiihi khayrun cadiim khayr weyn weeyaanoo dadka cimaaraadka dhisanaya ama guryaha dhisanaya inay qollaalka ay ka fekerayaan ay maaragtay ku soo darsadaan qol ka mida oo ay yidhaahdaan waa masjid qofkii ku dhex sunnaysanaya ama qofkii safar ku yimaada ee jamaacadu dhaafta hadduu ku tukanayo wahaakada saxaabo badan baa nebiga sala allahu calayh wasalam ka dalbi jiray inuu nebigu gurigooda u raaco oo meel mucayana ugu tukado kadibna ay halkaa ay saxaabadu ay ku tukadaan markaas salafka qaar ka mida baa xadiiska ku fasiray bibinaa'i duur bimacnaa waxaa loo jeedaa albuyuut guryaha loo jeedaa culamada qaarna waxay ku fasireen in loo jeedo alaxyaa xaafadaha alaxyaa asakaniya iyo alqabaa'il wanaga horu shegnay sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu ku fasiray alqabaa'il mana kala taganaa labadaas way isu tegayaan midna dhismihii buu sheegay midna dadkii deganaa buu sheegay waxaa kaloo nebigu furay an tunadaf masaajidda in la nadiifiyo oo tutayab la udgoomeeyo oo wax udgoon loo shido ayay tiri caaisha radia allahu tacaala canha samurata ibnu jundab samurat ibnu jundub radia allahu tacaala canhu waxa uu yidhi amaranaa rasuulu llahi sal slam an natakhida almasaajida fii diyaarina wa amaranaa an nunadifaha xadiiskii caaisha ayuu la macnaya marka la dhisaayo marka waxa weeyaan waxaa la yska ilaalinayaa dhowr arrimood kow inaan masaajidka laga duldhisin qabri inaan laga duldhisin waayo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi alardu kulluhaa masjidun ila almaqbarata walxamaam arladu dhammaanteed waa masjid marka laga reebo waxaa weeyaan meelaha qubuuraha ah iyo meelaha xamaamaadka ee dadku ay ku maydhaan oo maxalu tajamuc alqaaduuraat uskaga iyo wasakhdu ay isugu timaado waana mawa shayaaiin meelaha shayaaiintu u hoyato ayay tahay suuliyada iyo xamaamaadka waxa noocaasa oo ma- meesha dadku de ay uskaga iska maaratay kaga yimaadaan Een, waxaa kaloo iyaduna mamnuuc ah in meelaha een, lagu tukado macaatinu libil meelaha geelu sabada geelu fadhiisto waa la diiday iyadana in lagu tukado aan waxa oo xero- xeryaha ay dee geelu u hoydo habeenkii laakiin ariga oo kale dhulka uu fadhiisto ama xerada u ah waa lagu tukan karaa iyada xadiiska caddeeyey masaajidda marka waxaa laga ilaalinayaa dhismahooda zakhrafada iyo in aad iyo aad loo qurxiyo qurxintaasoo gaadhsiisan heer qofka musalliga ee tukanaya qalbigiisu uu mushawish noqdo oo qalbigiisu uu ku mashquulo quruxdan masaajidka iyo naqshadahan kala duwan aan halkii uu khushuuci lahaa ay khushuucdii markaa dhaawacdo ayaa la diidaya marka waxaa jira masaajidku dee maraaxil buu soo maray masjidkii nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu aan ka samaysnaa dhoobo leben leben dhoobo ah ayuu ka samaysnaa iyo maaragtay sarab iyo maarata ayuu ka samaysnaa marka siraaj iyo iftiinna ma lahayn oo xataa guryahaan lahayn oo marka wakhtiga khalaska ah ee himse himsiga ah ay- ayay maaragtay salaadda subax dee geli jireen marka iftiinku uu daaqadaha ka soo galo een, ayaa salaadda laga bixi jiro waa la dheerayn jiray marka waxay saxaabadu sheegeen inaan maalintaa wax masaabixi aana jirnin laakiin waxaa jirtaa aaaar tarqiibinaysa ina- inaarat almasjid masaajidka in la iftiimiyo awalu man anaara almas- almasjid qofkii ugu horreeyey masaajidka aan iftiin ku xidha waxay culimmadu ku taariikheeyaan cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu ayay ku taariikheeyaan sida ku taalla iclaamu asaajid biaxkaami almasaajid liza- lizarkashi ashaafici Een, marka waxaa laga iska ilaalinayaa qurxinta noocaas ah nabiguna sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi maa umirtu bitashyiidi almasaajid layma farin masaajidda in aan qurxiyo oo tashyiidku waxa weeyaan waa shay oo nuurad iyo iyo wixii la macno ah oo tilaa ah oo la mariyo in masaajidkii lagu qurxiyo kaas oo zamankii nebiga sala allahu calayh wasalam wakhtigoodii maadaama guryuhu ay ka samaysnaayeen dhoobo aan dee indhaha dadka soo jeedinayey u mashquulinayay laakiin dadkii markii ay dhismayaal cusub samaysteen oo dhoobadii ay ka guureen zamankii cumaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu masaajidka nebiga sala allahu calayh wasalam towsicuu ku sameeyey waxaana ugu horreeyey towsicada cumar bni khadaab ayaa uga horreeyey hase yeeshee wuxuu ku soo kordhiyey cumaan alaxjaar almanquusha dhagxaan naqshada leh marka alaxjaar almanquusha waxay culimmadu ku fasiraan aan qaar mustatiila qaar murabbaca waxyaala noocaasa yani qaabkii uu u samaysnaa aan ee loo gooyey dhagax ayay ku fasiraan ee naqshadayntan hadda la naqshadeeyo wax lagu dul qorqoro looma jeedo dabeetana saxaabo badan baa ku inkiray in masaajidka nebiga sala allahu calay wasalam hay-adiisii lagu yaqaanay ee uu kaga tegey ee abuubakar kaga tegey ee cumar uu kaga tegey bedelaadda cumaan uu bedelay dabeetana cumaan wuxuu yidhi inakum akartum calaya waa igu- hadalkii baa igu badiseen wa inii samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquul ana nebiga waxaan ka maqlay isaga oo leh man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fi ljanna ayaa uu yidhi xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen Een, waxaana cumar bin khaaab isna uu nabiga ka wariyey man banaa masjidan yudkaru fiiha smuullah qofka masaajid dhisa ilaahay magaciisa lagu xusaayo baana allaahu lahu beytan fi ljanna marka masaajidada waxyaalaha loo dhisayaa iyo muhimaadka laga leeyahay waxaa weeyaan sida qur-aanku sheegay wayudkara fii hasmu baa ilaha yidhi xadiiskanna muxuu yidhi masjidan yudkaru fiiha smuullah in magaca ilaahay lagu soo hadal qaado oo lagu dhex xuso waxaa caaisha radia allahu tacaala canha iyaduna ay nebiga sala allahu aleyh wasalam ka warisay xadiiska laftiisa iyadoo laakiin iyadu raacisay xadiiskeeda qayd iska macluuma laakiin aan xadiista kale aanay sheeginin oo waxay tidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi man banaa masjidan laa yuriidu bihi riyaa'an walaa sumcatan bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofka masaajidka dhisa la dartii u dhisa isagoon cidna istusaynin cidna ismaqashiinaynin ilaahay wuxuu sababtiisa ugu dhisaa guri buu jannada uga dhisaa tabaaraka wa tacaala waxaa kale oo nusuusta ku soo aroortay marka la yidhi guri baa loo dhisaa marka la leeyahay macnaheedu ma aha haddii guri baloodha uu adduunyada ka dhisay oo masaajida uu bixiyey oo u dhisay in aakhiro baloodhkaa baloodhkiisa oo jannada laga siinaayo laakiin guryaha jannadu waa guryo waasac ah haddii guriga adduunyadu uu yahay mid isagu kooban guri waasac ah baa loogu abaalgudayaa sida nebigu sala allahu calayh wasalam xadiis cabdullahi bni camar bni caas uu ka wariyey uu yidhi man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan awsaca minhu qofkii ilaahay dartii guri u dhisa ilaahay guri ka ballaaran ba alla tabaaraka wa tacaala uu u dhisa markaa masaajidda dhismaheeda intaasaynu ku daynaynaa waa in la yska ilaaliyaa markaa calaa sabiili atafaakhur waatabaahi in la isugu faano masaajidada dhismahooda anaa kaa masaajid qurux badan kaygaa maaragtay intaa ku dheer kaagu waa moodadii hore dhismayaashii dambe ayay kaygu waafaqsan yahay waxyaalo badanoo masaajidkaaga ka dhiman ba kayga kusoo kordhiyey iyadoo faal looga jeedo laakiin haddii qofka niyadiisu ay tahay liiraaxati lmusalliin dadkaa ku tukanaya inuu u raaxeeyo oo wax aliyaalo wixii khushuucda waxyeelaya oo dhan hadday tahay kul fara badan ay magaaladu leedahay oo uu mukayaf ugu xidho qaboojiye ugu xidho ama uu iftiin ugu xidho say muslimiintu ay dee meel mugdiya intay ku cibaadaysan lahaayeen meel nuur leh oo niyaddu ay u dhismayso inay ku cibaadaystaan amase aan masaajidku haddii uu markiisa hore aanu lahayn gogol lahayn inuu gogol wanaagsan u dhigo si ay maaragtay dee nafta ugu soo hilowdo oo ay ugu xasisho meesha gogolxumadu ka jirto ama boodh kale waxaa laga yaabaa nafta inaanay in badan sii fadhihi karinin marka taa hadduu u jeedo waa gaar nabiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu yihi laa taquumu asaaca xataa yatabaaha annaasu fi lmasaajid saacadda qiyaamu dhici mayso ilaa dadku ay isugu faanaan masaajidda marka waa sayxatu nadiir waa digniin nebigu sala allahu caleh wasalam dadka muslimiinta uu siinaayo inay iska ilaaliyaan shaygii ilaahay ay ugu dhowaan lahaayeen ee ajri iyo hawaab ay kaga dooni lahaayeen inay faan inay inay maaratay dartii ay u sameeyaan waxaa la inoo sheegay masaajidda dhismayaasheedu hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba janno waa goynaya daliilkeeduna waxa weeye nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi man banaa masjidan qadra mafxasi qataatin bana allahu lahu beytan fi ljanna qofka masaajid dhisa qadar la eg halka shimbirtaa la yidhaahdo alqata guumaysta ama bahashan la yidhaahdo muurisada labadaba waa la wadaadadu waa odhan jireen adugu shimbir shimbiraha ka mid ah oo xamaamka u eg weeyaan qofka qadar meesha ay fadhiisato qadar la-eg qofka masaajid ka dhisaa ilaahay jannada guriba uga dhisaa marka dabcan culimmadu waxay yidhaahdeen dee qadar intaa leeg cibaada kama suurtagal aha laakiin waxaa loo jeedaa masjid lagu cibaadaysan karo walow haba koobnaadee qofka dee awooddiisu sida sadaqaadka qofna dee wax weyn buu awoodi karaa qofna wax yar buu awoodi karaa nacam marka waa meesha ay fadhiisatay ukunta dhigato ee ay habeenkii u hoyato ay kuududsato taasaa loo jeedaa walaalayaal masaajidda markaa dhismayaasheedu iyo inaynu dhisnaayo qofka maanta dhisa waa acmaasha waaweyn ee hadduu tago ka daba imanaysa ee xasanaadkeeda u soconayo ee waqfiga ah nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu ku daray umuuraha uu tiriyey ee uu ku sheegay qofka mu'minkaa camalkiisa waxyaalaha ka daba imanaya ama xasanaadka isagoo qabrigiisa iska jiifa ka daba imanaya waxaa ka mid ah aw masjidan banaah ina mima yalxaqu lmumina min camalihi waxasanaatih bacda mowtihi cilman callamahu wa nasharahu qofka muuminkii camalkiisa waxyaala ka daba imanaya iyo xasanaadka ka daba imanaya ee loo qoraayo waxaa ka mid ah cilmi uu faafiyey oo dadkii baray ama ilmo walad saalix ah oo si fiican u rabeeye oo uu ka tegey oo soo ducaynaya ama kitaab qur'aana oo laga dhexlay oo dadkii dhexalsiiyey ama masaajid uu dhisay ama guri dadka musaafiriinta uu u dhisay ama il uu faruuray oo jeexay oo uu socodsiiyey ama sadaqo maalkiisa uu ka bixiyey wakhtigii caafimaadka qabay uuna noolaa oo dee uu waqaf gashaday ama dee umuur khayriga gashaday oo bacda mowti ka daba imanaysa xadiiskaas dheer ayaa sheegay in waxyaalaha qofka muminka ka daba imanaya isagoo qabrigiisa iska jiro xasanaadkiisu iska soconaya oo mar walba dadka musalliinteed soo gelaya uu xisaabsanayo ajarka ay halkan ka helayaan mid la mid ah ee masaajid la dhisa ayaa ka mid ah haddaba aadaabta masaajidka waxaa ka mid ah kow tacdiim almasaajid waxtiraamuha masaajidda inaynu weynayno oo aynu xurmayno ayaa ka mid ah ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu amray dadka masaajidda rukuucsan iyo kuwa sujuudsan iyo kuwa tawaafaya beytka ilaahay iyo kuwa ictikaafsan intaba in beytkiisa loo daahiriyo oo loo nadiifiyo watahhir beytiya lilطaa'ifiin waalcaakifiin wاlrukaci الsujuud marka masaajidda sidaa in la nadiifiyo ayaa maaragtay dee layna faray nadaafadeeduna waxay noqonaysaa in la sameeyo la xaadho oo waxa la yaalo wixii dhexdeeda ku dhaca hadday bac tahay iyo hadday qoryo tahay iyo hadday ciid tahay dadkii dhibaysa iyo hadday uska kala tahay intaba in laga laga ilaaliyo masjidka oo laga nadiifiyo ayaa loo baahan yahay nabiguna sala allahu caleyh wasalam waxa uu sheegay in loo soo bandhigay ummaddan ajarkoodii iyo hawaabkoodii isaga dabadii dadka ajarka iyo hawaabka la siinaayo baa nebiga la tusay ma aanan arag wuxuu sheegay in xataa wax kale iska daayo waxaa la tusay saxarka yar ee uu qofku masaajka ka tuura baa nebigu sala allah alay wasalam uu axaadiista ku sheegay waxaa ka mid ah in masaajiddaas sidaynu sheegnay la xaadho waxaa jiri jirtay wakhtigii nebiga sala allahu calayh wasalam qof dumara oo xaadhi jirtay masjidka nebiga sala allahu calayh wasalam dabadeetana waa ay dhimatay markay dhimatay baa nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu tebey markuu tebeyna wuxuu weydiiyey saxaabadii waxaa loo sheegay inay dhimatay oo la aasay dabeetana nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi maxaa ii soo geysin weydeen dulluunii calaa qabriha qabrigeedii balitusa baa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi dabeetana waa la tusay waa uu ku soo tukaday nebigu sala allahu calayh wasalam marka xadiiskaas wuxuu muujinayaa nebigu sala allahu calayh wasalam qofka dumara ee masaajka xaari jirtay nin iyo naag xadiisku labadaba uu waa la sheegay oo ruwaadda shakiyey inay nin ahay inuu nin ahaa iyo inay qof dumar ahayd laakiin qof dumara ayaa riwaayaadka qaarkood ku cad yihiin marka nebigu ahmiyadda uu siinaayey iyo sida uu maaragtay u karaameeyey fa kaannahum saqaruu amraha baa xadiiska ku soo arooray waxaa laga yaabaa inay arrinkeeda yara yaraysteen saxaabada qaarkood waxaa ka mid ah aadaabta masaajka waxaa ka mid ah in laga ilaaliyo alrawaaixu alkariiha urta qarmuun oo dhan wixii keenaya in laga ilaaliyo ayaa ka mid ah oo sida maalan oo kale qofka basasha soo cuna qofka toonta soo cuna qofka sigaarka soo caba iyo waxyaalaha noocaasi qarmuun oo dhan inuu masaajka yimaado waa mamnuuc wayo nabigu sala allahu alay wasalam wuxu uhi man akala thawman aw basalan falyactazilna aw falyactazil masjidana qofka toon cuna ama basal cuna ha naga dheeraado majaalisteeda ama masjidkayaga ha ka dheeraado mid xadiiska lagu xaa falaa yaqrabanna masjidana fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam masaajidkayga yuu soo dhowaanin waayo malaa'igta waxay ku dhibtootaa waxyaalaha bani aadmiga dhibo oo dhan ayaa malaa'igtana dhiba masaajidka waa in laga ilaaliyaa dhammaan waxaa la yaala wixii nijaasa oo dhan waa in laga ilaaliyaa sabankii nebiga waxaa dhacday nin reer miyi ah ayaa masaajidka nebiga soo galay sala allahu calayh wasalam dabadeetana fa baala fii taa'ifati almasjid meel masaajidka ka mid a ayuu ku kaaji nina caraabiya buu ahaa oo aan la socon oo isagu dee uun marka kaadi qabato inuu kaadidaa dee kor taga mooyaane aan weli la fahamsiinin in masaajidada ay mamnuucta in lagu kaajaa dabeetana dadkiibaa ku kacay oo ku qayliyey oo doonay inay gacanta gaadh maaratay inay dee gacan u geystaan dabeetna nebigu sala allahu alay wasalam saxaabadii wuxuu ku yidhi laa tusrimuu ha ku goynina ninka kaadida daaya buui dabeetana waxaad soo qaadaan baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam wadaan biyo aad soo qaado oo halkii ku kaajay ku shuba oo raaciya markii uu ninkii kaadidiisii bogtay oo dhammaystay ayaa ninkii nebigu sala allahu calayh wasalam uu u yeedhay si rifqila oo dhibirsan baa nebigu sala allahu calayh wasalam uu ula hadlay oo wuxuu yidhi ina hadihi almasaajid laa tasluxu lishayin min hada albawl wala alqadir inamaa hiya lidikri illaah wa qiraa'ati alqur'aan masaajidda waxa weeyaan kaadida iyo wasakhda iyo wixii la macnaa uma habboona waa ka mamnuuc waxa loo dhisay ilaahay in lagu xuso in qur-aanka lagu akhriyo maa nabigu sala allahu aleyh wasalam rifqigiisii ninku markuu ka yaabay nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi allahuma arxamnii wa muxamadan walaa tarxam axadan macana ilaahu anigiiyo maxamed noo naxariiso cid kalena ha nagu soo darin oo ha u naxariisanin buu yidhi way dadkii kale way ku qayliyeen isaguna nebigu alai sla slam daayana waa yidhi wa fii nafsi alwaqti si rifqi ku jiro oo dhibirsan ayaa nabigu sala allahu aleyh wasalam u tacliimiyey waxaa ka mid ah aadaabta masjidka waxyaalaha laga ilaalinaayo talwiifu lmasjidi bilbusaaq aw ilmakhaad in masaajidka aan xaaka lagu tufin ama candhuf aan lagu tufinin ha ahaado masaajidka gudihiisa ha ahaado catabadiisa iyo albaabkiisa ha ahaado gidaaradiisa daaqadihiisa ha ahaado gogashiisa dhammaan in la iska ilaaliyo in lagu tufo nabiguna sal allahu aleyh wasalam wuxuu yihi albusaaqu fi lmasjidi khaia candhuufta masaajka lagu tufaayo waa dembi wa kafaaratuhaa dafnuha dambi dhaafkeeduna waxa weeye lagu dhaafaa waa in la aaso oo la qariyo oo aana dusha ka muuqan dee maanta marmar baa yaallo meel lagu aasaa ma jiraan ama gogol baa taalla waa in laga bi'iyaa lagana maydhaa bay noqonaysaa rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu arkay gidaarka jihada qiblada gidaarka xagga qiblada xiga ayaa wuxuu ku arkay xaako ku taalla dabadeetana wuu isbedelay markuu isbedelay ayaa qof dumara haweenay ah ayaa ku kacday nabiguna aad buu cadhooday dabadeetana intay ka xoqday bay halkiina waxay marisay khaluuq bay marisay cadar bay marisay waxaa kaloo nebigu sala allahu caleyh wasalam isaga laftiisu ku arkay gidaarka mid ku taalla isaga laftiisa biyadihi shariifa gacantiisa sharaftale kaga xoqay marka taana masaajidka waa in laga ilaaliyaa waxaa ka mid ah in masaajidka laga dhowro tajanub allahwi wاllacib wاljaryi wاllaqwi wاtharthara warafci الsawt walow biqira'ati اlqur'an calى wajhin yushawishu calى اlmusaliin aw الdaakiriin aw اlmutadaarisiina lilcilm waa in laga ilaaliya masaajka dhexdiisa in lagu dhex cayaaro ama hadal laqwiya oo aan faa'iido lahayn oo baatil ah in dhexdiisa lagaga hadlo ama hadalka iyo sheekada lagu dhex badiyo ama codka lagu dallaco min hayri daacin iyadoo qofka wax ku kalifaya aana jirinin walow codka lagu dallacaya ha ahaato qof qur-aan akhriyaaya oo mararka qaarkood dadkii musalliintae tukanayay ama dadkii kale ee dhinaca fadhiyey eeiyana masaaj ku cibaadaysanayay codkiisu uu tashwiish gelinayo waynu iska ilaaliya nabigu sala allahu caleh wasalam qirada kor loo qaadayo qofku uu gaadhsiinayo heer qofkaa kale walaalkii qiradii ay ka khaldanto ama qofkii tukanayay uu qiradii ku mergado ama ay ka khaldanto waxa weeyaan uu nahiyey nabigu sala allahu caleyh wasalam waxa uu yihi saa'ib ibnu yaziid oo saxaabi ahaa masaajka nabiga sala allahu caleyh wasalam baan ku jiray dabeetana nin baa quruurux igu soo tuuray oo isoo jeedinaaya waan eegay mise waa cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu markaasuu igu yidhi cumar orodoo labada ninee halkaa ku sheekaysanaya u tago ii keen cumarna nin mahiibo laga baqa buu ahaa labadii nin baan u keenay wuxuu ku yidhi cumar min ayna antuma inay laba nin oo qariiba yihiin oo aan aadaabtii masjidka wax ka mida la socon ayuu markiiba dareemay dabeetana wuxuu weydiiyey min ayna antuma xagaa ka timaadeen waxaanu ka nimi ba yidhahdeen daa'if magaalada la yidhaahdo waxuu cumar bin khadaab ku yidhi low kuntumaa min ahli lbalad la awjactukumaa haddaad magaalada dadka u dhashay aad ahaan lahaydeen waan idin xanuunjin lahaa gacan baan idiin qaadi lahaa oo yacni waan idin edbin lahaa tarfacaani aswaatakumaa fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam masaajkii nebiga ayaa codkiinna ayaad ku dallacaysaan miyaa oo aad kor ugu qaadaysaan miyaa rawaahu lbukhaari waxaa kaloo nebigu sala allahu caleyh wasalam isagoo masaajka ku ictikaafsan uu maqlay dad qur-aankii la jahraaya oo kor u qaadaaya marka daah yar baa nebigu sala allahu caleyh wasalam uu lahaa oo tiirarka qaar ka mida loogu xidhay oo uu dadka hormarmaraya waxa uu kaga yar gabbood kaga dhigtay marka nebigu wuxuu ku yidhi alaa kullukum munaajin rabbah falaa yu'diyanna bacdukum bacdan walaa yarfac bacdukum calaa bacdin fi lqiraa'a dhammaantiin rabbigiin baad la hadlaysaa oo aad baryaysaanoo dee wax u sheeganaysaa haddaba barhkiinba barhka kale yuu dhibin barhkiinba barhka kale qiraa'ada yuu ku kor dallicin oo uu koru qaadin waxaa kaloo laga ilaalinayaa masaajka khusuumaadka iyo doodaha iyo alishtiqaal biumuur dunya arrimaha adduunyada in lagu soo dhex qaado laa siyamaa albeycu waashiraa weliba gaar ahaan iibka in wax lagu dhex iibiyo ama wax lagu dhex iibsado ama wax lagu dhex kiraysto waa inuu qofku iska ilaaliyaa cabdullahi bn cumar radi allahu tacala canhuma wuxuu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam can ishiraa'i waalbeyci fi lmasjid masjidka dhexdiisa in wax lagu iibsado iyo in wax lagu iibiyo uu naga reebay wa an tunshada fiihi alashcaar in gabayada lagu dhex tiriyana wuu noo diiday wa an tunshada fiihi daalla wixii lumay in lagu dhex yaboohiyana waa uu noo diiday nebigu sala allahu calayh wasalam marka xadiis baa jira sheegaya in uu saxaabigii la odhan jiray xasaan ibnu thaabit uu gabayadii nebiga uu ku difaacay uu ku dhex mariyey masaajka nebiga dabeetana cumar bin khadaab uu soo eegay dabeetana maxaad iga eegaysaa midkaa khayr badan ayaan hortiisa kaga dhe kaga maaratay gabaygaa aan hortiisa ka mariyey marka culimmadu labada xadiis markay isu keenaan waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa in diidmada la diidan yahay in gabay lagu dhex mariyo masaajidka gabayada iyo ashcaarta xambaarsan cayda dadka abriyada ah ee aan waxba geysan la caayaayo sida qabaa'ilka caydooda dad gaaroo mucayana caydooda wakadalika hasalka iyo waxyaalaha xambaarsan cishqiga iyo maaragtay shahwada in qofka la taxriikiyo la kiciyo iyo wixii la macnaa baa loo jeedaa iyo fakhriga iyo faanka iyo beenta xambaarsan amaa gabayga caadigaah waa sida kalaamka caadiga ah dee waxa weeyaan dee kalaamkana minhu maa huwa qabiix wa minhu maa huwa maxmuud mid wanaagsan iyo mid xunba hadalku uu leeyihi kiisa xun dee hadalka xun dee masaajka looma ogola sidoo kale gabayga xunna looma ogola hadalka wanaagsan waa loo ogoliyey sidoo kale gabayga wanaagsanee xikmad xambaarsan ee dadka ugu yeedhaya ilaa cibaadat illaah ku tarqiibinaya ku gubaabinaya jihaadka ku gubaabinaya dee iyaduna waa sidaasoo kale waa jaais bay culimadu yihahdeen jamcan bayna alxadiid waxaa ka mid ah waxyaalaha mamnuuca ah bay culimmadu yidhaahdeen tajanub alixtibaa watashbiik alasaabic wafarqacatuha walcabathu biha fi lmasjid fii ahnaai intidaari asalaa masaajidka dhexdeeda in la dooyeysto oo gacmaha sidaa qofku uu tashbiik sameeyo isdhexgeliyo iyo in la suul dhabaaleeyo oo suulka maaragtay faraha laga qacsiiyo oo la suul dhabaaleeyo masaajidka dhexdiisa wax kasta oo muujinaya inay cabad iyo cayaayir iyo ay tahay in laga ilaaliyo gaar ahaan qofku marka uu salaada sugayo oo nabigu sala allahu calayh wasalam waxaa ka sheekeeyey abu saciid alkhudri wuxuu yidhi masaajka ayaan soo galay rasuulka la soo galay mise nin baa wuxuu fadhiyaa masaajka bartankiisa isagoo muxtabi oo dooyeysan oo farihiisana sidaas tashbiik sameeyo isdhexgeliyey dabeetana nebigu sala allahu calayh wasalam nebiga ayaa u tilmaamay inuu arrinkaa joojiyo markaa ninkii muu fahmin dabeetana waa la soo jeediyey ninkii dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi ida kaana axadukum fi lmasjid falaa yushabikanna faina atashbiika min ashaytaan midkiin hadduu masaajka ku jiro yuu gacmaha sidaa isgelinin oo dee ama ama xagga dambe maaragtay gacmaha ha mariyo gacmaha isgeliyo ama xagga horeba ha mariye tashbiiga noocaasi waa waa shaytaanka xaggiisa ayuu ka yimi wa ina axadakum laa yazaalu fii salaatin maa kaana fi lmasjid xataa yakhruja minhu midkiin salaad buu ku jiraa intuu masaajka fadhiyo ilaa uu ka baxayo waxaa ka mid a qofku aadaabta inuu ilaaliyo ay tahay tajanub alkhuruuj min almasjid bacda aladaan ilaa licudurin xataa yusalliya almaktuubata inaanu masaajka ka bixinin haddii la adimo ilaa cudurdaar inuu haysto mooyaane ee adag sida inuu qofku dee uu noqdo xaaqin inuu u baahdo xamaam u baahdo ama weyse uu u baahdo degdega dee wuu u bixi karaa ama arrin dee laabudda minha ah ilaa uu faralka ka tukanayo taana nebigu sala allahu calayh wasalam waa uu dadka uu u diiday abaa hurayra ayaa waxaa la fadhiyey nin taabico loodhan jiray abushactaa masaajka nebiga sala allahu aleh wasalam dabeetna muadinkii baa adimay nin baa masaajka ka kacay abaa hurayra aad u sii eegay ninkii ilaa uu ka libdhaayo masaajka ka dhammaanayay dabeetna abaa hurayra wuxuu yidhi amaa haada faqad casaa abalqaasim sala allahu aleh wasalam kaasi nebigii buu caasiyey buu yidhi nacam waa in masaajka iyadana aadaabta waxaa ka mid a laga ilaaliyaa caruurta yaryar ee aan toddoba jirka gaadhin ee aan nijaasta aan inta badan garanaynin ee safka hadday doonaan gooynaayo hadday soo dhex galaan isagoo safkii ku jira buu marna xaggaa usii jeesanaya marna xaggaan u jeesanaya oo dadkii tashwiishinaya oo maaragtay iyo dadka majaaniintae waalan oo dee masaajka iyagu mar walba iyagu nijaasta aan dee iska ilaalin iyo kuwa la midka ah waa in laga ilaaliya bay yihahdeen xadiis daciifin waa ku soo arooray laakiin adilada caamka ah ee masaajka in la ilaaliyo ah ayaa u daliil bay culimmadu yidhaahdeen wax allayaala wixii masaajka waxyeello ku ah hadday tahay laga baqa qabo inay nijaaseeyaan ama wax soo gaadhsiiyaan ama tashwiishiyaan waa in laga ilaaliyaa waxaa kale oo iyaduna masaajka waxyaalaha mamnuuca kami ka ah sidaynu sheegnay in dadka musalliinta ah marka ay sufuufta ku jiraan uu iska ilaaliyo inuu ka dul tallaabsado waa inuu iska ilaaliyaa gaar ahaan khusuusan maalinta jimcada waa inuu iska ilaaliyaa wuquucu lmacaasi fiiha masaajka dhexdiisa inuu macaasi ku dhex sameeyo sida dadka qaarkood baa wax ku dhexanta ama namiimnimo iyo isku diradiraalo sameeya ama been ku sheega taana waa inuu iska ilaaliyaa waa inuu iska ilaaliyaa sida aynu sheegnay waxyaaluhu iska ilaalinaya waxaa ka mid ah an laa yudayiqa calaa axadin fi sufuuf safka dadka inaanu ku cidhiidhin dad baa iidaha sameeyo dadka muslimiinta ah ee safka hore ku jira dhiba oo khasab iyo jujuub doona inay safka hore ku galaan dadka noocaasi waa inay iska ilaaliyaan waxaa kale oo la iska ilaalinaya bay culimmadu yidhahdeen almubaashara fi lmasaajid masaajidda inaan lagu dhex samaynin waxyaalaha galmada iyo qofka dumara inuu ninku xaaskiisa wixii uu nin qof dumara ka dooni jiray inaan masaajka dhexdeeda kaga dooninin iyadana waa inuu iska ilaaliyaayo dee qofkii muctakifkaha ilahay wuxuu yihi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka culimmaduna way camimeen oo waxay yidhaahdeen in masaajka dhexdiisa wax lagu jimaaco waa mamnuuc bay yidhahdeen waxaa kaloo mamnuuca shadd rixaal ligayri masaajid alaaa saddexdaa masjid ee masjidka maka ku yaala masjidulkacba iyo masjidka nebiga sala allahu alay waslm madiine ku yaal iyo masjidka masjidulaqsa oo maanta yuhuuddu inaga haysato ilaahay tabaaraka watacala gacanta muslimiinta ku soo celiyee saddexdaa masjid oo keliyabaa cibaado loogu safri karaa aan qofku uu ku soo cibaadaysto u safri karaa masaajid kale oo adduunyada guudkeeda ku yaala oo qofku inuu liajli inuu ku soo cibaadaysto uu safar u galaa mamnuuc weeyaan bay yidhahdeen waxaa ka mid ah bay culimmadu yidhaahdeen dadka musalliinta ah in aanu hormarinin inuu iska ilaaliyo oo aadaabta masaajidka gudihiisa bay ka mid tahay qof kasta oo musalliya waxaa laga rabaa inuu sutra samaysto sutraduna waxaa weeye waa inuu meel ku gabbado oo uu kaga gabbado dadkii maarintaa hormari lahaa ee salaada ka goyn lahaa ama tashwi- ka tashwiishin lahaa ama ajrigeeda ka nusqaamin lahaa waa inuu marka tiirarkaa tiir ka mid a ama gidaar amase aan, sutro yar oo hadda masaajidada waaba la sameeye masaajidada waaweyn oo dhan waa la samaystaayo qadra mu'akharati araxli aan, inta uu qofka dee faraska aan, maaragtay koorihiisa xagga dambe inta uu sidaa ugu tiirsado qadar leeg wax dhulka ka kacsan waa inuu ishordhigaa oo ku gabadaa bay culimmadu yidhaahdeen nusuustana hadda ay sheegtay marka waa inaad iska ilaasa qof musalliyo tukanaya inaad hormarto fartan sannadood inaad taagnaato waa waxay kaaga khayr badan tahay qof musalliyo tukanaya inaad hormarto dad badan baan la barin oo loo sheeginin sutradu inay waajib tahay ama qofku inuu samaystaa meel uu eh, gabood ah inuu samaystaa inay waajib tahay fuqaha badan baa qabta waa sunne mu- ah, laakiin marka nusuusta la eego nusuus fara badan baa ku soo arortay ilaa dhowr iyo toban xadiis waxa weeyaan een, waa waajib weeye waxaa ka mid ah in masaajidada wakhtiyadan dambe laga ilaaliyo inay noqoto maxalu dicaaya wa ilsaaqu suwari calayha wa calaa judraaniha in masaajidda dhexdeeda laga dhigto goobo qofku xayeysiisyadiisa uu ku dhex sameeyo oo sawirada uu ku dhex dhejiyo ama gudaheeda ha ahaado ama gidaaradeeda ha ahaado waa in laga ilaaliyo arrinka noocaasa waxay kaloo culimmadu aada u tashdiidiyeen oy aada uga hadleen een, qofkas in gudihiisa mar walba laga dhigto goob ay dadku baahiyahooda ku soo bandhigaan oo leyl nahaar mar walba qof taagan yahay uu leeyahy walaalayaal xisiiya arrinka noocaasa waa in loo diidaa bay culimmadu yidhaahdeen aqalu axwaalihina waa karaaha bay yidhaahdeen inta ugu yar waa makruuh ilaa xaalad caamo majaaca ah oo dhacda dee imaamku waa kici karaa sida nebiga sala allahu caleyh wasalam nimankii u yimi ee markuu arkay dadkaa duruufta haysata uu nebigu u kacay waa jirta laakiin maxal ay isku baacsadaan oo ay maaragtay u kala beritamaan dadka saa'iliinta masaajidka gudihiisa ilaa ay ka tashwiishiyaan dadkii tukanayay salaada ama dadkii aan wardiga u fadhiyey iyo cibaadada waa in laga ilaaliyaa oo la yidhaahdaa qofka wax u baahan muslimiinta ama albaabka ha istaago ama xaaladaada ha la qiimeeyo imaamka ha loo sheego wakhti munaasiba ha sheego waa inuu taana la yska ilaaliyaa Een, waa in masaajka laga ilaaliyaa mukfi alxaa'id walmuxdith alkabiir Een, qofkii qofkii dumara xaydka qabtay inay masaajka ku nagaato kadalika qofkii aan waxa weeye xadafka qabay ee u baahnaa in uu wax mayri waajibiya ay ku waajibeen sida inuu jinaabo qabo iyo wixii la macno ah waa inuu masaajka inuu maarata fadhiisto la- oo uu ku dhex nagaado waa inuu iska ilaaliyaa Een, waana sida ay jumhuur ahlicilmi ay qabaan waa mas'ala khilaafiya laakiin khuruujan can alkhilaaf khilaafku siduu qofku uga baxo ahlucilmi waaweyn bal almadaahib alarbaca afarta madhaboodba way isku waafaqsan yihiin arrinka noocaasa laakiin culimo kale oo iyagu dee mujtahidiina iyo qaar ahlu xadiisa baa banneeyey qaarkood qaarkoodna way kala reebaan oo junubkana way u banneeyaan qofkii xaydka qabayna way way diidaan qaarna intaba way banneeyaan laakiin waxa weeyaan waa sida saxiixa ah waa in la- inay in la- laga ilaaliyo een, weeyaan waxaa ka mid ah aadaabta masaajidka een, sida aynu sheegnay markii dhoweyto in loo soo diyaargaroobo sa- masaajidka in loo soo diyaargaroobo oo qofka masaajidka imanaya uu u soo weysaysto een, oo soo cadaydo oo dhar nadiifa soo xidho oo isa soo cadriyo oo dharkii cibaadada soo xidho oo maalinkaa maanta dhar munaasib u ah oo ilaahay isku hortaagi karo inuu soo xidho dhar cawradiisii qarinaya een, uu soo xidho dad badan waxay soo xidhaan oo halkan ku yimaadaan dhar cawradoodii sifaynaya khusuusan saraawiishan dad dhallinyaradu ay xidhato ee dhejiska ah ee ku dheggan ee qofku markuu sujuudo xagga dambe laga arkayo cawradiisi oo sawiran amase cawradii qayb ka mida ay muuqanayso oo badhidiisii qayb ka mida ay muuqanayso oo surwaalka uu ka fayd maayo waa inuu iska ilaaliya arrinka noocaasa ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid quruxdiina soo qaata libaaskii soo qaata waxa weeyaan cinda kulli salaat salaad walba marka u imanaysaan dee isa soo qurxiya laa siyama maalinta jimcada oo maalinta ugu faraha badanee dee ciidulmuslimiin ciiddii muslimiinta usbuuca ah qofku waa inuu waa waajib inuu soo maydhaa waxaa la rabaa inuu soo cadaydo inuu cadarisa soo mariyo inuu soo salidaysto inuu tabkiir sameeyo wakhti hore soo kallaho inuu soo dahaaro qaato inaanu cabad iyo wax noocaasa la imanin masaajidka meel ka fadhiisto inuu laqwiga iska ilaaliyo dan waynu garaan kulli waxaas oo dhan baa dee laga doonayaa aadaabta noocaas baa laga rabaa waxaan ku khatimayaa walaalayaal waa inuu iska ilaaliyaa aadaabta waxaa ka mida wakhtiyadan dambe in qofku markuu masaajka soo galo uu iska xidho jawaalaadka ama telefoonada wuu ilaawi karaa qofku hadduu ilaawo oo uu soo dhaco cod muscija oo dadkii oo dhan dareen gelinaya oo khushuucdii ka laalaya oo dhibaya waa inaanu marka hore ku soo xidhan hadduu muusig ku soo xidho laba dembi buu qofkaasi jamciyey mar weeyaane muusigaa uu ka dhigtay naqamkii ama codkii marka telefoonku usoo dhacayay dee ciyayey inuu muusig gashada waa muxaram markeeda hore marka labaadna wuu ogsoon yahay in masaajka hadduu soo galo inuu codkaasi soo dhacayo dadka uu tashwiishiyey ee salaadoodii khalkhaliyey iyaduna de dembi baa kaga iman kara taana marka waa inuu iska ilaaliya marka markiina hore min baabi nasiixa jawaalaadka la sito waa inaan codad muusiq xambaarsan waa inaan lagu kaydsan waa in lagala dagaalamaa dhallinyarada iyo dadka guryaha inoo jooga mas-uuliyaddeeda inagu aynu gacanta ku hayno waa in lagala dagaalamaa waa inuu qofku iska ilaaliya baalkaana wuxuu u baahanya muxaadaraad gaara in laga qabto culimo badan baa casrigan joogta qaarna ay dhinteen oo ugu mudnaa sheekhii weyne caalimka ahaa bakar ibni cabdalla abu zayd ayaa kutub ka qoray kitaabu leeya fiicanoo leeyahay adab ulhaatif baa jira oo aadaabta laga doonayo qofka xambaaraya haatifka maxmuulka ah sita inuu la yimaado waayo maanta baryahan badan macaasi badan baa imka la xidhiidha qofkii been buu sheegayaa ballamo beena buu ku gelayaa dadkiibuu ku dhibayaa hadeedba xog maayo maaragtay wuxuu ka gelayaa waxyaala muxaramaad ah ayuu ka gelayaa isagoo gurigii iska jooga ayuu dee kilaabyada iyo meelaha alcuryu shaytaani ay ka jirto dadkan isqaawiyey ee shaytaanku uu amray inay isqaawiyaan ya iyo dadka faaxishada samaynaya buyuut dacaara guryaha zinada ayuu isagoo halkaa jooga qofkii geli karaya marka jawaalkii maanta madaradiisii dhib weyn baa lagu qabaa ilaahayna wuu inoo fududeeyey nicmada inaynu ku shukrinaabay ahayd oo aynu ilaahay ugu mahadnaqno oo aynu daacadiisa ku isticmaalno oo aynu danaheenna aynaan gaadhnayn ilaa bishaqi lanfus inaynu ku dhibtoonno mooyaane waxa weeyaan inaynu dee danaheenna ku qabsannaa bay ahayd laakiin maanta dadkii waxay ula dhaqaaqeen oo shaydaanka meelo kale ayuu maarata wax ka tusay albaab walba oo sharana dadkii way isku fureen hadhowna dee tog macaasiya qofku markuu isku furo dee saylkaa iyo webigaa soo rogmaday ee macaasida baa qaadaya qofkii dhallinyaradaha dhufanaya qof dhallinyaro ah oo noloshu u cusub tahay oo shahwadiisu cusub tahay markuu baabkaa isku furo oo facebook isku furo oo waxyaalahan kale la sheegaya isku furo dee maantii oo leyl waxaasu ku jiray qofkii dardashada noocaasa marka arrinka noocaasa waa in dib loo muraajaceeyaa oo aad iyo aad looga digaa guryo badan baa sidaa ku dumay dhallinyaro badan baa akhlaaqdoodii sidaa ku luntay hablo badan baa ku xumaaday inamo badan baa ku xumaaday waxa weeyaan zinadii baa ku intishaartay iminka waxay maraysaa in wax kale iska daayay qofkii oo masaajidka gudihiisa ku jira inuu uu ku dhex jiro macaasidii oo uu suwartii qaaqaawanayd masaajidka dhexdiisa uu ku daawanayo waana waxa weeyaan wax aad iyo aad looga murugooda weeyaan arrinka noocaasi ama masaajid ku jir ama khaarij almas masaajidka dabadiisa joog kuma bannaana waa inaad aad iska ilaalisa dhallinyarada waxaa laga doonayaa in ayn masaajidadii mardaynu goglannay oo aynu gogashaa quruxda badan dhigannay qofku markuu masaajidka soo gelaayo waabaan ilaaway aadaabteeda wax ka mid ah inuu ku soo galo lugta midig soo horraysiiyo ducadii nebigu sala allahu calayh wasalam uu saxaabada barayna qofku uu yidhaahdo bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah allahuma innii asaluka min fadlika allahuma acsimnii min ashaytaan alrajiim markuu ka baxayana sidoos kale uu ducadii bixitaanka uu yidhaahdo baa la doonaya marka inta aanu soo gelinin kabihiisu hadday wasakh ay xambaarsan yihiin waa inuu ka masaxa xadiis baana ku soo arooray oo fain ra'aa fii naclayhi adan baa nebigu hadduu labadiisa kabood wax wasakha uu ku arko dee ha ka masaxa baa nebigu masaajidka nebigu alai slat slam muu goglanayn wuxuu ahaa ciiddaasay ahayd halkaasay saxaabadu iska fadhiisan jireen marka kabahooday ku tukan jireen haddana nebigu sala allahu calah wasalam iyadoo uu masaajidkiisu aanu goglanayn saxaabada wuxuu faray inay kabahooda eegaan markay masaajka soo geliyaan maxaad u malaynaysaa marka marka inagu inoo goglan yahay oo marka iminka aad uskagii aad kula tumato oo aad sharabaadkaagii oo qoyan oo waxa weeyaan aad ku dhididay aad ku dul istaagtid oo qofku markuu ku sujuudo ay u urto qofkii wuxuu dadka qaarkood ay is odhanayaan salaadaba ma ka baxdaayo saf kale ma gashaa liajli qofkaas waxa weye sharabaadkiisii oo qoyan ama ay leeyihiin waxa weeye ay urayaan uu ku masaajkii maaratay uu ku tuntay dabeetana ay raadeeyeen halkii dadku ay ku sujuudayeen marka arrinka noocaas ah waa in la iska ilaaliyaa sharabaadka waxa weeye qoyan amase waxa weeyaan qofkuu ku dhididay waa inuu waa inaan masaajka la soo gelinin waa inuu masaajka kabaha uu ka ilaaliya amaakinta loo sameeyey waa in maaragtay aanaan kabaa la dhigaa waxaa kale oo iyaduna aadaabta masaajidka ka mid ah musxafka in la karaameeyey wey marka dhallinyaradii markay musxafkii kala furaan waxa weeyaan qaarkood waxba way ku faygarayaan qaarkood halkaa hortooday iska dhigayaan qaar waa ka dultallaabsanayaan qaar waa jeexjeexayaan qaar waxa weye jaldigay ka goynayaan qaar markay dhigayaan waabay tuurayaanba soomaad garan kulli waxaas oo dhan fii xaqi xurmati lmusxaf masaajka musxafka xurmadiisii waa meel ka dhac qofkuna hadduu kitaabka qur-aanka uu tuuro oo uu giraangiriyo dee waa ihaana wuu ihaanaystay musxafkii hadduu ihaanaystayna qad yajuruhu ila alkufr gaalnimuu u jiidi karaa khatar buu ku geli karaa soomaad garan waxaa laga yaabaa dadka dhallinyaradu tahawurka ku jira iyo fudaydka qaarkood ku jira inay masaaxiifta sidaa u daadsan inay ka dultallaabsadaan mararka qaarkoodna iyagii ay isku dhacaan oo ay ku dul tuntaan kitaabka ay ku dul joogsadaan walowba yaanay u badheedhin laakiin haddaad og tahay haddaad ka dultallaabsato ama aad ihaanaysato ama meel liidato aad dhigto in lagu joogsanayo ama qof aan arkayn uu ku joogsanayo waxa weye muxaram weeyaan inaad halkaa dhigtaa masaaj aad meel dadku ay marayaan ay ku joogsanayaan inaad musxafka dhigtaa waa mamnuuc wey musxafka in la karaameeye wey in meel sara la dhigo wey in qofku markuu qabsanayo qaab wanaagsan u qabsado wey inuu calaa tahaara isagoo daahira inuu maaratay musxafkii soo qaato wey oo weyse qab uu ku akhriya baa loo baahanya aadaabta masaajidka gudihiisa taalbay ka mid tahay waxaa ka mid ah alaabta masaajidka inaan lagu tasarufin laa marawxadahooda walaa laydhadhkiisa walaa mangirfoonadiisa walaa albaabadiisa walaa daaqadihiisa walaa gogashiisa kulli waxaas oo dhan cidda mas-uulka ka ah ee haysa ayaa loo daba fadhiisanaya qof waliba kii doonaaba inuu iska fura maaha kii doonaa inuu bakhtiye maaha kii doonaa inuu xidhan maaha binidaam waa inay wax walba ay ku socdaan oo masaajidka xurmadiisii sidaa lagu ilaaliyaa waxaan filayaa wakhtiga aan ugu talagalay aad iyo aad baan uga badiyey raalli ahaada hadalkii ayaa ila tarmay ilaahay waxaan ka baryaya tabaaraka wa tacaala inuu inaga dhigo dhammaanteen dad qadariya oo weyneeya oo xurmeeya masaajidda oo aadaabtii looga baahnaa la yimaada wa bihada alqadri aktafi intaasaan ku gaabsanayaa wixii aan gafay ilaahay baan dembidhaaf ka weydiisanaya tabaaraka wa tacaala wixii aan sawaabay aan ku hadlayna ilaahay waxaan ka weydiisanaya tabaaraka wa tacaala inuu ajrigeeda dhammaanteen mid akhriyey iyo mid dhegaystayba uu inoo qoro sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk